munaasabadan oo lagu qabtay degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxaa ku qalinjibinaya arday baratay cilmiga caafimaadka kuwaasi oo ka baxay iskuulka himilo oo ah mid ardaydan ay wax uga baranayeen si bilaash ah waxaa ka qayb galay munaasabadan maamulka iskuulka macalimiin gudoomiyaha degmada maxaas maamulka isbitaalka magaaladaasi waalidiin iyo marti sharaf kale cabdifataax xasan cilmi oo ka mid ah macalimiinta iskuulka himilo iyo maamulaha iskuulkan mawliid yuusuf cumar ayaa ka warbixiyey ardayda loo qabtay munaasabadda
anigoo dareemayo farxadda ardaydu dareemayaan mid ka badan macna maadaama waxaan waqti badan iyo juhdi badan aan geliyey waxaan dareemayaa maanta farxadda ardaydu dareemayaan mid ka badan ardayda isha maadaama ay ka dhisan tahay theoryga waxaa isha maxaa lahay ka dhiman baraatikal maadaama qayb ka mid ayaga arday qayb ka mid hadda baraatikal ugu joogaan isbitaalka sida aan xogta ku hayno laakiin qayb ka hartay ayaan waxaan rabnaa in isbitaalka iyo magaalada xarumaha kaloo caafimaadka magaalada ku yaallo inaan geyno macnaha waxaan rabaa in laba qodob keliya aan ka hadlo oo xafladdan loo yimid inta badan waa xafladdan waxay iska ahayd waa mashxarad iyo dabaaldeg iyo qalinjibin ardadii wax soo baratay dhowrka bilood oo hadda lasoo dhaafay ustaad cabdifataax aad ugu mahadsan yahay bogaadinuu mudan yahay iskuulkan si firiyahay ardaas wax ku baran jireen sintina lagama qaadi jira inta badan midda labaad waan raba inaan bogaadiyo waxay tahay waalidiinta oo u dhowr adeegay ubadkoodana wax soo baray ku dadaalay mid kalena hadda aan raba inaan kula dardaarmo waalidiintana waxay tahay ubadkaaga waa ugu tagtid hanti tiro badan ama malaayiin doolar waxaa kaaga qiimo badan inaa aqoon ugu tagtid oo waxaa bartid weliba hadda kuliyaddan ustaad cabdifataax oo macalinka uu ka ahaayo caafimaadka waa mid baahi weyn looga qaba deegaankeenna oo dadkeena waa ogtihiin colaada inta badan ku jirnaa weliba gargaarka degdega oo farasta eedka hadda waa baahida ugu badan oo deegaankeena uu qabo marka waxaan ku dhiirigelinaa qof kastoo ha weynaado ha yaraado nuuc kasta ahaado rag ha ahaado dumar ha ahaado in farasta eedka la bartaa waa masti waa waa muhiimay tahay agaasimaha guud ee isbitaalka degmada maxaas shaafici xasan maxamuud gudoomiyaha degmada maxaas ciise maxamuud iyo xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajira ula dardaarmay ardayda qalanjibisay waxaan si kali laaba ugu hambalyaynayaa ardayda maanta dhammaysatay maadada caafimaadka oo aan ognahay degmada maxaas iyo nawaaxigeedaba muhiimadda iyo maaragtaayo faa'iiday u lahayd saasay tahay ardayda soo baxday maanta ee qalin jibisa waxaan u ballan qaadayaa in dhammaantood ay heli doonaan baratigo
annagu marka waxaan leenahay inay ardaydu maanta shahaadada qaataan maalin hebela shahaadada qaatay shaqo caafimaad hadday imaatane waa haystaa shahaadada inaysan dhihin ay baratical hadday tahay haddii darajo kale u dhimanoo caafimaad tahay inay gacanta ku hayaan caafimaadka iyo taqaquskiisa kolley annaguna caafimaad meesha ugu badan oo baahi loo qabaa waa degmadan iyo deegaanada ku xeeran
waa ku mahadsantihiin dadka usoo dhabar adeegay iyo maamulka iskuulka oo waqti weyn geliyey inuu soo saaro arday heerkaana maantana aan markhaati uga noqono anagoo waalidiintii ah inay ka aflaxeen qaybo badan oo ka mid a qaybta caafimaadka dadku markuu caafimaadka bartaan laba shay ayay keenaan kow qof waqtiga la geliyey wuu soo celiyaa wuxuu ku soo celiyaa bulshada iyo naftiisa qofna waqtiga la geliyey naftiisana wuu ka lumiyaa bulshadana wuu ka lumiyaa meesha khasaara ka soo baxaa marka iskuulka himilo ayaa loo aas-aasay sidii loo horumarin lahaa aqoonta jiilka soo koraya ee ku nool degmada maxaas ee gobolka hiiraan